إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام قارهان كتاب الصلاة أيانكو دحجرني باب كان باب الجمعة أيانكو دحجرني وعن سوقاني حديث كابي هريرة يا وقهد ليو جمعة آدابتي لوح كميت آه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو يري من اقتصل قفك قبيستا ثم اتى الجمعه كذبنا الجمعه ينادى او فصلى تكدا ما قدر له وحي لو قدري ثم انصت كذبنا امسو دغيستا ثم حتى يفرق الإمام إلى إمامك وكسو فارقيا من خطبتي خطبتيسا ثم يصلي لتكذا معه لجركيسا غفر له قفكاس وحا الله ضعفا ما بينه جمعة إيا وبين الجمعة جمعة انت وضحي الجمعة الأخرى إكلا إيا وفضل ثلاثة أيام صدح مع الموت فضل قد رواه مسلم أيا حديث كاس وريي xadiidkan fadliga maalinta jumcada ayuu ka hadlaa abu hurayra wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man iqtasala qofkii qubaysta oo maalinta jumcada macnaha soo qubaysta uma atal jumucata kadibna jumcada yimaada fa sallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray uma intaas ka gadaalna ansata dheg raariciya oo khudbada dhagaysta xataa yafruqa alimaamu ilaa imaamku ka soo jeesanayo min khudbati khudbadiisa uma markaas kadibna yusallii la tukada macahu imaamka oo jumcadii la tukada gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa beynahu jumcadaas iyo wa bayna aljumcati jumcadii inta udhaxayda jumcadii aluqraa kale iyo wa fadlu alaaati ayaamin saddex maalmood oo dheeraad ah marka jumcada dembi dhaafkaas lagu sheegay arrimo dhowr ah oo laysku daray kusoo xasile maahan salaada jumcada keliya dhowr arrimood marka laysku daro ayaa ajarku kusoo xasila xadiidkan marka wuxuu sheegay afar shay kow qofku inuu soo qubaysto marka xadiidku wuxuu daliil u yahay sharcinimada maalinta jumcaha in la qubaysto waxayna ka mid tahay qubayskaasu asbaabaha ajarku ka ratibmayo oo qofku markuu qubayskaas la yimaado kadibna awsaafta kale uu la yimaado ayuu ajarkii helaya oo mudanaya waxyaalaha uu ajarkan ku mudanayo waxaa ka mid a inuu soo qubaysto qubayskaas oo ahlucilmigu iskugu khilaafsan yihiin saddex qowl qowlna waa waajib waana qowl saxaabada iyo fuqahada bacdi ka miduba ku tageen qowl leh maya qofkii raaixa kariiha leh uu waajib ku yahay qofkii xoogaa aad soo urayo dhididkiisaoo kale iyo qofka shaqada badan qabtoo kale ee markuu masaajidkii yimaado kululaadoo dhidido dadkii dhibaya kaasay waajib ku tahay iyo qowlle waaba sunnaba waana soo marray masalada baabkeedaan uga soo hadalnay marka qofkii inuu qubaysto la laasim maadaama bacdu ahlicilmi ay weliba ku tageen inuu waajib yahay ma ahan qofku inuu fududaysto tan labaad oo ajarka jumcada lagu helayo wuxuu yidhi nabiga fasalla tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray meeshaas marka waxaa ku jirta qofka markuu jumcada yimaado inuu salaado sunnaa iska tukado sunnadaas oo la idhaahdo nafli mutlaq ah cadad kuma qaydna waxa weeyaan wuxuu tukan karaa laba ragco afar ragco siddeed ragco konton ragco boqol ragco inta ilaahay u qadaro waa sunna mutlaqa xayla xadiidka fiiri waxa weeyaan fasallaa maa qudira lahu intii loo qadaro intii loo qadaro riwaayadka kale bukhaarigana waxa weeyaan uma yusallii maa kutib lahu intii loo qoray marka intii loo qoray ayuu tukanaa sunnadaas marka waxa weeyaan waa sunna mutlaqa maahan raatibo qabliya oo ka horeyda jumcada maahan jumcada sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen ma laha raatiba qabliya waxaadna ku qof walbaa ku dareemi karaa nabiga waktigiisii sala allahu calayhi wasalam jumcadu hal addin ayay laheed addinkaasna wuxuu dhici jiray marka nabigu uu fadhiisto mimbarka markaas ayuu addibi jiray mu-adinka markuu adinka dhammeeyana khudbadaa bilaaba jirtay mataa yusallaa marka goormaa la tukana marka warka raatiba qabliya oo jumcada ka horayda ma lahaa jirin laa ficlan walaa qawla nabiga loogama hayo laakiin waxay leedahay sunna mutlaqa oo aan cadad ku qaydnayn oo ah qof boolba markuu yimaado daad hal saac timid daad nus saac timid daad laba saac timid daad saddex saac timid markaa timaadda inaad iska bilowdo intii ilaahay ku karsiyo aad iska tukato taasay leedahay waana asbaabaha lagu mudanayo ajarka jumcada waa asbaabta labaad asbaabta saddexaad uma ansata waa inuu aamusoo dhegaysto khudbada horey waxaan usoo ogaanay nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi idaa qulta lisaaxibika yowma aljumuca walimaamu yakhdub faqad lagowta haddaad qofka saaxiibkaa ah aad ku tidhaahdo isagoo hadlaya jumcadiina uu khudbadii wado khadiibkii haddaad tidhaa aamus hadal baadila had la timid oo laqwi ayaad la timid riwaayad kaloo fasireedana waa soo marnay oo ah falaa jumcata lahu jumca maleha loola jeedaa riwaayad kalena waa ku fasirnay oo macnaheeda waxa weyn duhuray noqone qofkaasu ajarkii heli maa jumca ee wuxuu helayaa duhur isagoo tukaday oo kale marka taas waxay ku qaydneed oo ku qaydayday cadamulkalaamka waxa weyn waxa weyn xaalal khudba marka khudbadu socoto laakiin xadiidkan wuxuu caddaynaa sida fiican inay tahay inaadan hadlin ilaa khadiibku khudbada uu kaba soo jeesto oo xadiidkii hore waxaan idhi maadaama uu yidhi walimaamu yakhdub waxaa laga fahmaa marka uu fadhiyo khadiibku oo labada fadhi labada khudba udhaxeeya inaan hadalku xaaraan ahayn laakiin ayada xadiidkaana waxay tusaydaa inay sunno tahay inaadan hadlin haddana maxaa yeele xadiidkan muxuu ku xihay sukuudka oo qaayo uga dhigay xataa yafruqa alimaamu min khudbati ilaa uu ka faaruqayo marka xadiidkana sii caddaynaya sida sunnada marka waa inaadan ilaa uu ka soo jeesto khudbada aadan hadlin inta hadda khudbadu socotana waa nagi niri qowlka raajixa min aqwaaliha alcilmi waa in ka hadalku xaaraanba yahayba oo dhegaysigu waajib yahay marka waa sifada saddexaad oo qofku uu ku helayo ajarkii khudbada meeshaas masale muhiimaa jirta haddii khudbada aad maqlaydo waa inaad dhegaysato qowlka ahlucilmiga aqwaasha ahlucilmigana qowlka raajixa waa waajib inaad dhegaysato ka waran haddaadan maqlaynba maqli maydid maalan jamaci waa wen yahay korontana ma jirto oo samaacada ma jiraan marka maqli maydid maxaad samayn ama meesha matooro iyo waxbaa ku shidan adigu maqli maydid si kastaba ha ku dhacdee ma waajibay kugu tahay inaad iska aamusnaato mase maadaama aadan maqlayn waa iska tasbiixsane maxaad samayna marka aadan khudbadii maqlayn maxaad samaynaya cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa khudbadiisa mid ku yidhaahdo oo weli aan ka tegin maalin kasta markuu khudbaynaa wuxuu dhihi jiray idaa qaama alimaamu yakhdubu yowma aljumuca fastamicuu ansituu dhegaysta u dheg raariciya fa ina lilmunsiti aladii laa yasmacu min alxadi mihlu maa lilmunsiti assaamic qofka waxa weeyaan khudbada dhagaysana ee aamusa aana maqlayn wuxuu leeyahay ajarka uu leeyahay midka maqlaya ee aamusoo dhegaysta saasuu dhihi jira marka ahlucilmiga gabel ay yihahdeen mar hadduusan maqli way iska tasbiixsan karaa laakiin sida saxiixa waxay tahay qowlkaas khaliifka raashidkaa ee nabigu uu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ama maqal ama ha maqlin waa inaad aamustaa wuxuu yidhi cuhmaan ibnu cafaan qof khudbada mar haddii la akrina aamusoo dhegaysta qofka dhegaysanaya ee aan maqlayn wuxuu leeyahay ajarka uu leeyahay ka maqlaya saasuu yidhi nabigana sala allahu calayhi wasalam aamusida uu amray ma kala qaadin waxa weeyaan bayna almustamic wa kayrihi midka maqlaayo dhegaysanaya mid kale ma kala qaadin ee waa in la aamusuu yidhi marka waxa weeyaan inaad aamusto weeye oo aada dhegaysato arrinta afraad ee lagu helayaa waxay tahay ajarka uma yusalli waa inuu la tukadaa macahu imaamka oo uu salaadii jumcada la tukadaa afaru marka xadiisku sheegay waxa weeye inaad soo qubaysato sunnooyinkii inaad tukato markaad timaado inaad aamusto dhegaysato iyo inaad jumcada wax ka tukato marka qofkaasaa loo dhaafayaa jumcadaas ilaa jumcada kale intii udhaxayday iyo saddex maalmood oo dheeraad ah oo saddex maalmood oo dheeraada laakiin saddex shay oo kale ayaa axaadiidta gobol ku dareen xadiidka salmaan ee imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku wariyey laba shayuu ku daray oo aadaabta jumcada ka mid ah oo waxaa wey kan koobaad wuxuu yidhi wayadahina min duhnihi aw yamasa aw yamasa min tiibi beytihi waa inuu soo subkado ama soo marsado wix carfaayo oo gurigiisa ka helo waxa carfaayo oo gurigiisa ka helo waa inuu soo marsado taasna waa sifo shanaad sifo lixaadna waa ku daro wuxuu yidhi falaa yufariqu bayna nayni markuu yimaadana laba qofoo isla fadhida waa inuusan kala riixin meeshaan ii banay faiis saad u soo socoto meel bannaan iska fadhiiso adoon laba qof kala riixin ajarka waxaa lagu helaya waxay tahay laba qof oo isla fadhida inaadan kala durjin adiga taasna waa edabta oo lixaad edab toddobaadna waxaa tusaa xadiidka abi ayuub ee axmed iyo ibnu khusayme iyo tabaraani ay wariyeen waxayna tahay edabtaas toddobaad wa labisa min axsani hiyaabihi dharka uu heli kara kan ugu wanaagsanna waa inuu soo xirtaa dharka uu heli karo kan ugu wana toddobadaas shay marka uu la yimaado ajarkaas ayuu mudanaa ajarkaasu mudanaa dunuubta loo dhaafayo maxay tahay jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen waa saqaa'irta ee waxa weeye jumcada iyo salaadaha iyo soonka cibaadaadkaas laguma dhaafo kabaa'irta qowlkaas jamaahiirtana waxaa u daliila xadiidka abi hurayra ee waxa weeyaan imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray oo uu nabigu yidhi alsalawaatu alkhamsu waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun limaa baynahunna ida jtunibat ilkabaa'ir marka kabaa'irta markii laga fogaado ayaa dunuubta kale loogu dhaafaya xadiidkaasaa caddayna waa nas saxiix ah sariixna ah waxa loo dhaafo waa saqaa'irta shekhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu yidhaahdaa kabaa'irta waa lagu dhaafaa acmaasha saalixada sida daharada iyo salaada laakiin hadda xadiidkaas sariixuu ku yahy nawowi wuxuu yidhahdaa raximahu llahu sharaxa muslimka haddii qofkan uusan saqaa'ir lahayn waa la rajaynaa in ilaahay kabaa'irta ka fudeeyo hadduusan kabaa'ir iyo saqaa'ir lahaynna in darajaadkiisa kor loogu qaaday noqone markaas in darajaadkiisa kor loogu qaaday noqon marka toddobadaa shay qofku inuu ilaaliyo oo waxyaalaha toddobadaas waa ka mid aadaabta waxaa ka mid a inaad ku soo dhawaato khadiibka hadaad heli karto ood khadiibka u dhawaato ayaa ka mid ah noo imaan doonta waxaa ka mid a inaad fiirido khudbada intuu akrinaa oodan meelaha kale fiirin wa canhu can abi hurayrata ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam dakara wuu sheegay yowma aljumucati maalinta jumcada faqaala rasuulku wuxuu yidhi fiihi jumcada saacatun saacadaa ku jirta saacadaasoo laa yuwaafiquhaa uusan waafiqin cabdun addoon addoonkaasoo muslimun muslin ah walxaal huwa addoonkaasu qaa'imun uu taagan yaho yusalli uu tukanaa yas'alullaaha alla xaalu weydiisanaa caza alla qaaliba wajalla alla weyne shay-an shay ilaa acdaahu ilaahay qofkaas wuu siiyaa iyaahu shaygii uu weydiisanayay waashaara waa ishaaray nabigu biyadihi gacantiisa yuqaliluhaa saacadda xaaluu yahaynaya saacad uu yidhi marka gacantuu ku ishaaray wax yar inay tahay saacadaasu muttafaqun calayh bukhaari iyo muslima xadiidka isku waafaqeen wa fii riwaayatin limuslim riwaayadda muslimna waxaa ku sugan wa hiya saacatun khafiifa waa saacad fudud oo yar wa can abi burdata abi burda waxaa laga wariyay can abiihi aabbihiis oo waxa weyn abi muusa alashcari ah samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaala uu leeyahay hiya saacaddu maa bayna an yajlisa alimaamu imaamku marka uu fadhiisto ilaa an tuqda salaa ilaa salaada laga dhammeeyo inta udhaxayday ku jirtaa rawaahu muslimaa wariyey warajaxa daaraqudniy daaraqudnina waa raajix xadiiskaas ayuu rajaxay wuxuu rajaxay dheh xadiiskaas wuxuu rajaxay annahu xadiidkaasu min qowli abi burda inuu yahay qowl abi burda oo mawquuf ah ee uusan ahayn xadiis marfuuca wa fii xadiidi cabdillaahi bni salaam waxaa ku sugan cinda bni maaja ibni maaja agtiisa iyo wa jaabir jaabir ibni cabdillaahi xadiidkiisa cinda bni abi daawud abi daawuud agtiisa iyo wanasaa'iyi annahaa saacaddu maa bayna salaati alcasri salaada casr ilaa quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda inta udhaxayda inay tahay waqad ikhtulifa waana laysku khilaafay fiihaa saacatul ijaabada ku jirta jumcada calaa akara wax ka badan min arbaciina qowlan afartan madhabood ka badana layskugu khilaafay oo afartan iyo saddex uba sheegay xaafidku amlaytuhaa aqwaashaas waan meeriyey fii sharxi lbukhaariy bukhaariga markaan sharxaayey aan dhammaan aqwaasha sheegay waana uu sheegay afartan iyo saddexu tiri fatxulbaari afartan iyo saddex qowl oo qowl leeyahay saacaddu halkaasay ku jirtaa qowlna leeyahay kuma jirta tanay ku jirtaa afartan iyo saddexu tiri iyo qolo walbaa waxay dariishatay waa mawsuuca kitaabkaasu waxa weeyaan mucjamu sunna la yidhahda amase waxa weeyaan maraajiicda sunnada waxa weeyaan laga eego wey axaadiistaas waxay ka hadlayaan saacatul ijaaba saacatul ijaaba saacad la yidhaha oo ku jirta jumcada jumcada waxaa ku jirta saacad oo qofkii muslima ee ku soo aada isagoo taagan ee salaa tukana ilaahayna tuugaa danna weydiisana dantaasu dan diineed iyo mid adduunyo midday rabta ha haato ilaahay waa siinaya hadaysan wax xaaraamo hadda in la tuugaaba aysan banaanayn wax aysan noqon saacadaasaa ku jirta xadiidka ugu horreeya abu hurayre bukhaari iyo muslim wuxuu tusay un kaliya in saacaddu jumcada ku jirto inayna yar tahay saacaddu intaas isagu tusa wa canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam dakara waa sheegay yowma aljumuca faqaala rasuulku wuxuu yidhi fiihi jumcada saacatun saacadaa ku jirta saacadaasoo laa yuwaafiquhaa uusan waafaqayn cabdun addoon muslimun oo muslim ah walxaal huwa addoonkaasu qaa'imun uu taagan yaho yusalli uu tukanaa yas'alullaha allah isagoo weydiisanaa caza allah qaalib ah wajalla allaa weyn shay-an wax isagoo weydiisanaa ilaa hadday dhacdo acdaahu ilaahay addoonka waa siiya iyaahu shay buu weydiisanayay ilahay waa siiya wa ashaara nabigu waa ku ishaaray biyadihi gacantiisa yuqaliluhaa saacadda xaalu yaraynayo muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim waxaa ku sugan wahiya saacatun khafiifa waa saacad aada u fudud marka xadiidkaas wuxuu caddeeyey keliya jumcada inay ku jirto saacatulijaaba addoonkii muslimahee ku soo aada asagoo tukanayooo taagan oo alla weydiisanayana ilahay uu siinaa intaasuu caddeeyey wa can abi burdata can abiihi abi burda radia allahu canh waxaa la yidhahdaa abu burda caamir ibnu cabdillaahi ibnu qays aa la yhahdaa caamir ibnu cabdillaahi ibnu qays cabdullahi ibnu qaysna waa abu muusa alashcari saxaabiga la yihahdo cabdullahi ibnu qays aabihiis waa ninka la yidhaha abu muusa alashcari saxaabigii jaliilkaha weeye abu burda wuxuu dhashay markii aabihiis amiirka ka ahaa basra khilaafadii cuhmaan ibnu cafaan ama cumar aakirkiisii oo uu basre ka ahaa abu muusa alashcari amiirka markaasuu abu burda dhashay aabihiisu xadiista ka wariya cali bn abi taalib ka wariya abu hurayra ka wariya rag badanoo kale u ka wariya ibnu sacad dabaqaadka wuxuu ku yidhi kaana iqatan kaiira alxadiid nin iqaa oo aad u xadiis badan weeye cijli wuxuu yidhi kuufiyun taabiciyun iqa waa nin kuufi ah oo reer kuufaa oo taabici ah oo iqaa dahabi wuxuu yidhi kaana min awciyati lcilmi weelasha cilmigu ka mid ahaa kaana min awciyati lcilm xujatun biitifaaqi waana xujo laysku waafaqsan yahay wuxuu dhintay boqol iyo afar hijiriyadu markay aheyd qowlna wuxuu leeyay boqol iyo saddex xadiidkaas marka abi burda wuxuu yidhi can abihi abiisu ka warinaa samictu rasuulalahi rasuulka allahan maqlay sala allahu calay wasalam yaquulu xaalu leeyahay hiya saacadaasu maa bayna an yajlisa alimaamu imaamku marka uu fadhiisto ilaa an tuqda salaatu salaada ilaa laga dhameeyo inta udhaxayday ku sugan marka khadiibku kursiga ku fadhiisto ilaa salaada jumcada laga dhameeyo halkaasay ku jirtaa saacatulijaabada halkaasay ku jirtaa rawahu muslimaa wariyey riwaayadaas marka culummada gabolaa qabsadeen oo waxay yidhahdeen saacatu ijaabadu waxay ku jirtaa marka imaamku uu fadhiisto ama khadiibku kursiga ilaa ay salaadu ka dhammaato aimada rajaxeen waxaa ka mid a imaamu muslim muslim ibnu xajaaj ee saxiixmuslimka iskale wuxuu yidhi haada ajwadu xadiid wa asaxuhu fii bayaani saacati ljumuca xadiidka ugu saxiixsan oo ugu wanaagsan oo saacadda jimcada caddeeyey weeyi saasuuna ku tegey sidaasoo qowlkaas waxyaalaha xoojinayaan waxaa ka mid a maadaama la yidhi isagoo taaganoo salaad tukanaya haddee waktigaas wakti salaadeed waaye wakti salaadeed waaye waaye marka waa manaasibay u tahay imaam qurdubi imaam qurdubi waxaan ula jeedaa abulcabaas alqurdubi ulama jeeda sheikhi tafsiirka iska lahay abu cabdillaahi alqurdubi abu cabdillaahi alqurdubi shiikiisii abu cabaas alqurdubi yaa la yidhaahdaasna waxa weyn ee mufhimka iskale wuxuu yihi xadiiu abi muusa nas xadiidkan abi muusaa ku cad fii mawdic اkhilaafi meesha laisku haystay makana makanacaba laiskugu qabsada xadiiskaana ku cad falaa yultafatu ilaa gayrihi saas loo fiiri maayo i midka inta kalo aqwaala aqwaasha kale saas ata loo fiiri maayo qowlkaana lagu dhegaya ila asagaaba ku cade sidaas mufhimkuu ku leeyahy sidaasoo kale nawowiyaa yidhi wsaxiix uu yidhi bali sawaab sida sawaabkaa waa xadiidka abi muusa uu wariyey sidaasuu yidhi sidoo kale waxaa raajaxay ibn اlcarabi imaam nawowi wuxuu ku leey waa sharx saxiix muslimka ibn اlcarabi ayaa asna sidaasoo kaleeto yidhi waxa weeyaan oo wuxuu yidhi ibn اlcarabi caaridatu tirmidi caaridat laxwadiga wey caaridada ayuu ku yidhi wa bihi aqulu saasaan leeyahay u yidhi maxaa yeelay waktigaasa wakti salaadeed ah markaasana xadiiska lafdigiisi macnihiis iswaafaqi kara qowl waa qowlkaas laakiin qowlkaas waxaa cilo ku ah xadiidka muslimba ha ku yaalle waa la cilleey sidaas darteeda muxuu yidhi xaafidku markuu soo arooriyey wa rajaxa wuxuu rajaxay oo xoojiyey addaaru qudniyu imaamu cilmi lcilal cilmiga cilalka imaamkii ugu sarreeyey wuxuu rajaxay annahu xadiidkaanu min qowli abi burda inuusan xadiis marfuuc ahayn ee qowl abi burda oo taabiciu iska leeyahay uu yihi saasuu rajaxay sababta lala rajaxayna waxay tahay laba cilaa ku jirta laba cilo ayaa xadiidka ku jirta haddii marfuuc loo wari tago cilada koobaad ee ku jirta waa inqiaac oo sanadka xadiidka lagu wariyey waxa weeyaan waxaa lagu wariyey min ariiqi ibni wahab akhbarana makrama can abiihi can abi burda marka makrama ibnu bukayr aabihiisu xadiiskan ka warina aabihiisna waxba kama warin aabihiisna waxba kama warin abu aalib wuxuu yidhi axmed ibnu xambalaan weydiiyey oon iiga warram makrama markaasuu yihi iqatun lam yasmac min abiihi shay waa iqo laakiin aabihiis waxba kama maqal inahu kaana yarwi min kitaabi abiihi kitaab aabihiis uu wax ka wari jiray ee aabihiis toos wax ugama maqal yaxya ibnu maciinna sidaasoo kale uu yidhi abu daawuudna wuxuu yihi lam yasmac min abiihi ilaa xadiian waaxidan hal xadiiu ka maqlay yidhi wahuwa xadiiu lwitri waa xadiis witrka ka hadlaayey kan kama maqal marka waxaana arrintii si sariixaba u caddeeyey saciid ibnu abi maryama abtigiis wuxuu ka wariyey muusa ibnu salama wuxuu yidhi makraman u tegay yidhi markaasaan yidhi xadaaka abuuka aabbahaa xadiid makuu sheegay aabbaha horta wax maka maqashay wey markaasuu yihi lam utrik abi aniga abbay ma soo gaarin aniga aabbeey ma soo gaarin oo macnaha maraan xadiis wariyo sooma gaarin waay ilaa markuu dhashay wax ma warinayn qofku yidhi waa inuu soo gaaraa waktigii dalab cilmiga aabbana uu joogo aabba sooma gaarin uu yidhi haadihi kutubu laakiin waa tan hadda kutubtiisa maxaa meeshaad kugu caddaynaydaa inuu kutubtiisa ictimaaday marka waa sariix inuusan wax ka maqlin cilada kaleeto oo caddaynayda inuu mawquuf ku yahay abi burda waxay tahay ruwaadda ka wariday xadiidka abi burda agarkooda waqaasatan wixii reer ciraaqo reer kuufaa waxay ka wariyeen isagoo qowlkiisa oo abi burdayiri ah ay wariyeen a'imada sida abu isxaaq asabiici waasif laxdab mucaawiyata ibnuqura raggaasoo dhan oo reer kuufaa abi burdaayiri ay wariyeen laakiin waxaa nabigaa yiri u rafciyey ninka la ihahda bukayr ibnulashaj oo reer madiina oo reer madiina waxaana la ogsoon yahay ninka xadiidkiisa ninka ku beledka ah iyo ninka beledka kale ka yimid waxaa oqo og ninka ku beledka ah marka dad raggii a'imada ahaa ee xufaada ahaa ee ku beledka ahaa waxay wariyeen min qowlihi oo mawquuf ah ee waxa weyn isagoo marfuuca waxaa ka wariyay ninaan ku beledahay inuu reer madiina oo siqa ah mar hadday iskhilaafeen marka jamac ahaanna waay uga badan yihiin waxa weeyaan ku beledna waa yihiin taas waxay tusaydaa inuu la shaadoobay shaad tahay sida maxfuudkaana ay tahay qowl abi burda inuu yahay idan meeshaas waxaa soo baxayda qowl abi burda inuu xadiisku yahay ee xadiis nabi oo marfuuca inuusan ahayn hadduu qowl abi burda waa taabici qowlkiis marka waa qowl taabici marka masaladii weli waa laalan tahay waxa weeyaan saacatulijaabadii meesha ku jirtaa la raba wa fii xadiidi cabdilaahi bni salaam inda ibn cinda bni maaja xadiidka cabdillaahi bni salaam waxaa ku sugan cinda bni maaja ibnu maaja agtiisa waxa weyaan cabdullaahi bnu salaam radia allahu tacaala canhu abu yuusuf ala cabdullaahi bnu salaam alkhasraji alsraa'ili alansaari nabiga markuu madiine soo galay ayuu islaamay sida bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa nabigu raggu jannada uga maqaati kacuna ka mid yihi raggu jannada uga maqaati kacay ayuu ka mid yihi magaalada madiine ayuu ku dhintay sanata alaain wa arbaciin marka afartan iyo saddex hijriyadu aheed xadiidkiisa markaa xadiidkiisa markaa waa sidaan xadiidka cabdullahi ibnu salaam ibnu maaja wariyey wuxuuna u wariyey sidaan wuxuu yidhi cabdullahi ibnu salaam quntu wa rasuulullaahi jaalisun waxaan idiyuu yidhi rasuulka alloo fadhiya innaa lanajidu fii kitaabina yma fii yowmi اljumuca saacatan laa yuwaafiqo cabdu muminu yusalii yas'al llaha fiihi shay-an ilaa qudiya lahu xaajatu rasuulka oy maqlayaan waxaan idhi yidhi annaga kitaabkeenna waa towraadi annaga kitaabkeenna waxaan ka helaynaa in jumcada ay ku jirto saacad uusan waafaqin qof mumin aho tukanaa oo allah wax weydiisaa ilaa dantiisa waa loo gudaa wuxuu yidhi rasuulka ii ishaaray marka cabdullahi qaale cabdullaahi wuxuu yidhi fa ashaara ilaya rasuulullahi sal may intaas markaan idhi oo aan idhi waxa weeyaan saaca aan rasuulku ii ishaaro wuxuu yidhi awa bacda saaca ma saacada mase hadda waa saacad gabalkeed uu yidhi fa qultu waxaan idhi sadaqta awa bacda saaca waa saacad gabalkeed markaasaan idhi qultu ayu saacatin hiya waa saacadee rasuulka alla aan idhi waa saacadee saacaddaas maadaama ku nabiguna uu sheego diintayda ay ka mid tahay waxa weeyaan cabdullahi bn salaamna uu yidhi kitaabka horena waa ku tiiri waa saacadee aan idhi qaala hiya aakhiru saacaati nahaar markaasuu nabigu yidhi waa saacadda maalinta ugu dambayda saacadaha maalinka jumcada saacadda ugu dambayda w waa bacdalcasir ka sii gadaan halkaas wey marka halkaas maxaa qofku isdhigi karaa hadde wakti salaad la ogol yahayba maaha waa waktigii salaaddu manhiga aheed soo maaha cabdullahi bn salaam sidaas aad u ogtoo u ogaa waa weydiiyo waxaan idiyuu yidhi innahaa laysat saacata sala haddi rasuulka alla saacad salaadeed maahan taasu yii xadiidkan wuxuu leeyahay salaad qofkii waynu ku jireen qaala nabi wuxuu yidhi balaa ina alcabda almu'min addoonka muuminkaa idaa sallaa hadduu tukado casirkiiyuu tukaday uma jalasa uu fadhiisto laa yaxbisu iyadoo aysan celinayn ila salaatu salaad maahan maqribkiiuu sugaao celinaa fa huwa fii salaatin wuxuu lamid yahay asagoo salaad ku jira haddaad casirka tukato ood go-aansato inaad maqrib meesha ku tukato oo waxa ku celinaa uu maqrib yahay adoo salaad ku jiraad lamid iska tuub ilaahay iska bari salaad adoo ku jiraad lamid wax alla wixi aad weydiisatana waa lagu siinaa insha allah xadiidkaas busiri wuxuu yidhi isnaadu صaxiix rijaalahu iqaat misbaaxu sajaaju ku leeyahay waa xadiid صaxiix xadiiskaas marka xaafidku wuxu wa fi xadiid cabdillaahi bni salaam cinda bni maaja iyo wa jaabir xadiidka jaabir cinda abi daawuud iyo wanasaa-i adi xadiidka abi daawuud xadiidka jaabir oo abi daawuud iyo nasaa-i ay wariyeenna lafdigiisu waa sidaan jaabir wuxuu rasuulka ka wariyay qaala rasuulku inuu yidhi yowmu ljumucati hinta cashara maalinta jumcuhu waa labiyo toban saac labiyo toban saac weeye laa yuujadu muslimu yas'alu llaha shay-an ilaa aataahu llah lama helo qof muslin ah oo allah wax weydiisaa ilaa alla waa siiyaa faltamisuuhaa aakhira saacatin bacda alcasr waxaadna ka raadidaan saacadda ugu dambeeya bacda alcasr imaam nawowi wuxuu ku yidhi khulaasada isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa صaxiix sidaas ayuu ku yidhi xaafid ibn xajarna fatxulbaariga wuxuu ku yidhi isnaaduhu xasan sanadkiisu waa xasan idan waana xadiid haabit marka labadaas xadiid waa xadiidka cabdillaahi bni salaam iyo xadiidka jaabir waxay tusayaan annahaa saacaddu maa bayna salaati اlcasri ilaa quruub shamsi inay tahay hadalka marka xaafidka lafdigu cabire maa xadiid maaha annahaa maa bayna salaati alcasri ilaa quruub shamsi waa saacadda waa hadal uu leeyahay xaafidku hadalkaas laakiin haddi xadiidku waynin akriyo lafdigiisa tan horeetana waxa weeyaan oo xadiidka cabdullahi bni salaama lafdigiisu wuxuu ahaa markii la weydiiyo ayu saacatin hiya hiya aakhiru saacaati nahaar buu ahaa lafdiga cabdullahi bni salaam lafdiga xadiidka jaabirna waxa weeye waxa weeyaan aakhiru saacatin bacda alcasr marka aakhiru saacatin bacda alcasr kan kalena waxa weeyaan aakhiru saacaati nahaar alfaada xadiidku waa sidaas tan iyadoo lafdiga ma jirto ee xaafidka cabiray sidaas marka labadaas xadiis dartood a'imo badan ayaa iyaguna waxay raajixeen waa qowlka labaad oo ugu xooga badan labadaas qowlaana ugu xoog badan afartan iyo saddexda qowl inta kale wax daliila male afartan iyo saddexda qowl laba qowlaa daliille qowl waa qowlkii hore oo ay ku dhegeen xadiidka abi burda oo ah mimbarka markuu fadhiisto khadiibku ilaa salaada la dhammeeyo daliilkoodiina waa sheegay qowlka labaad oo qawiga ah waa qowlkan labadan xadiid xadiidkaas cabdillaahi bnu salaam iyo xadiidka jaabir qowl marka xadiidkaas labadaas xadiis dartood aima badan a ku tageen imaam axmeda ka mid a cabdullaahi bnu salaam abu hurayra imaamu tirmidi wuxuu yidhi imaamu axmeda wuxuu yidhi akharu alaxaadiidi fi saaca allatii turja fiiha ijaabatu dacwa annaha bacda salaati alcasr axaadiidta badankooda saacatu ijaabaha jumcada ku jirta waa bacda salaat alcasr wa huwa qowlu akar salaf waana selafka aqwaashooda midka ugu badan selafka inay ugu badnaayeen bacd alcasr inay tahay waxaa sii xoojinaa saciid ibnu mansuur wuxuu sunankiisa ku wariyey ahar xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku saxiix yeelay wuxuu yidhi abi salama ibn cabdiraxmaan wuxuu yidhi ana naasan min asxaabi rasuulillaah dad oo asxaabtii rasuulka ka mid a ijtamacuu way isku yimaadeen fatadaakaru saaca markaasay ka sheekaysteen saacatulijaabada jumcada ku jirta allatii fii yowmi ljumuca fatafaraquu waa kala tageen walxaal lam yakhtalifu aysan isku khilaafin annahaa aakhiru saacati min yowmi ljumuca inay tahay saacadda ugu dambayda maalinta jumcada ku jirta ayagoon isku khilaafin ay kala tageen oo isku waafaqsan saxaabadii meeshaas iskugu timi intii markaas meesha iskugu timi marka sidaas daraaddeeda qowlka ugu xooga badan marka la fiiriyo waa qowlkaas aan saxaabadii maalinkaas meesha iskugu timid aysan isku khilaafin oo ah aakhiru saacatin min saacaati nahaar laba xadiidoo haabitan ay ku soo aroortay weeye waana qowlka jumhuurta saxaabada taabiciyaalka sida alcalaamatu ibnulqayim uu yidhi wakadalika alqaadi shawkanina nowl awdaarka uu ku rajaxay laakiin hadal aad u wanaag badan uu yidhahdaa xaafid ibn cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka wuxuu yidhi wladii ynbaqii likulli muslim waxa uu haboon qof kastoo muslima waan ogaanay masladii iyadoo sidaasaan uga gudubn laba qowla ugu xoog badan afartan iyo saddexda qowl inta kale daliil male waxa weeyaan inay tahay marka uu fadhiisto khadiibku ilaa salaada laga baxo oo xadiidkaas abiburda loo daliishaday lakiin xadiiskii waan ogaana laba cilaa kusoo baxday iyo qowlka ah aakhiru saacati min saacaati nahaar oo laba xadiid xadiidka cabdullahi bn salaam iyo xadiidka jaabir ay ku sugan yihiin saxaabadii maalinkaas meesha iskugu timidna aysan isku khilaafin selafka agarkoodun ay mareen waana qowlka ugu xooga badane ibnulqayim isaga wuxuu yidhaha labada qowl uu soo dhaweeya wuxuu leeay labada waqtiba waa saacatulijaaba waktigaan khadiibka uu fadhiyana hadde waa wakti salaadooda waa saacatulijaaba waktigaanna saacaddii gaarka ahaydaaba ku jirtaba marka labada qowl qowlkaana sii xoog badan aakhiru saaca kaasuna hadda waa wakti salaadeed xaafid ibnu cabdibari marka wuxuu yidhi tamhiidka wladii yanbaqii likulli muslim waxa uu haboon waxay tahay qof kasta oo muslim ah alijtihaadu fi ducaa inuu ku dadaalo ducada lidiini wadunyaa oo u ducaysanayo alla ka tugayo diin iyo addunya labadaba labadaba fi lwaqtin fi lwaqtayni lmadkuurayni labadaas waqti oo lasoo sheegay labadaas waqti waa inuu aad ugu dadaalaa marka markaasuu yidhi fainahu laa yakiibu in sha allah maxaa yeelay ma hoogayo insha allah hadduu labadaas ku dadaalo inuu saacaddii waafaqay u badanta inuu saacadii waafo ducaduna waa shay qaali ah waa shay qaali ah waxay tusaydaa qofka mar kasta ilaahay u calaacalaya cubuudiye rasmi ah addoonnimo rasmi ahay tusaydaa waa qof asagu dacfi qirtay ilaahayna awood u qiray waa qof isdhiibay waxa weeyaan qofka baryada la waafajiyo qasnadaha alle waa loo furaa laakiin in lagu waafajiya ka horreyda marka hore agsarka dadka ma ducaystaan badankooda agsarka dadka waxa weeyaan wuu iska soconaa wa iska soconaa wa iska soconaa laakiin inuu calaacalo ilaahay u calaacalo oo wax badan ilaahay ku horbooyo uma fududo dadka agarkooda qofka haddaad aragto in laguu furay baryada waa miftax khayr badana lagu siiyey wax badan oo culaysoo ku haystana waa kaa wareegayeen insha allah alxaafid alciraaqi wuxuu yidhi ina man kaana matlabuhu khadiinan cadiiman ka su-aali lmaqfira qofka waxa uu doonaya ay tahay shay khatar ah oo weyn sida dembi dhaaf qof weydiisana wanajaati min annaar in naar laga badbaadiyo qof weydiisana wa dukhuuli ljanna janno inuu galo qof weydiisana wa rida allaahi tacaala alla raalli ahanshadiisa qof weydiisana tacaala alla sarreeye la jadiirun wuxuu ku habboon yahay an yastawciba inuu dhammaystiro jamiica cumri cumrigiisoo dhan bidalabi wa su'aali weydiisi iyo tuugmo qof janno waxa uu raba ay tahay naar in laga badbaadiyo ay tahay dembi dhaaf ay tahay waa wax weyn waxaa ku habboon inuu waktigiisao dhanba ku dhammeeyo habeen iyo maalin markuu socdo u ilaahay baryo oo markuu fadhiyo uu baryo oo markuu dhinaca dhulka dhiga uu baryo oo hadduu soo tooso ilaahay baryo taasaa ku habboonayo markaasuu wuxuu yidhi fa kayfa laa yashulu calaa daalibi mili daalika say ugu fududaa weyday qof raadinaa arrintaasoo kale oo raba in naar laga badbaadiyo janno in la geliyo ilaah inuu u dembi dhaafo qof arrintaas raadinaa siday ugu fududaa weyday su-aalun fii yawmin waaxidin hal maalin inuu ilaahay baryo maalinkao dhan maa iskaga dhamaystirta du ta salaada subax markaad tukato oo waxa qoraxdu soo baxdo inta iska soo baxay masaajidka timaadid ma maalinkaba gaw kaga siid ma maalinkaba ku dhameyd waaba waxau yahay maalin waxaad doonaydaa weynankooda maadaan arkay ya waxa aad doonaydo weynankooda miyaadaan arkay kamaa qaala cabdullaahi bni cumar siduu yidhi cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi ina dalaba xaajatin fii yawmin yasiiru walle maalin in dan la weydiistaa waa wax fudud yara janno haddaad weydiisato waa lagu siina naar haddaad ka mangasho waa lagaa nimangelaa raalli ahaansho ilaahay oo kasii weyn haddaad weydiisato waa lagu siina marka maalin labiiyo toban saac ay tahay marka taas maadaama aad wax weyn doonayso marka shayga muhiimka sidaas wa khaasatan bacd alcasr oo kaleeto inaad waxa weeyaan haddaadan intii kaleeto geli weyday inaad bacd alcasr iyo waktigaas khadiibku fadhiyo aad baryada mar markaa khadiibka goormaad ilahay baryi khadiibka ilaa khudbaad ka dhegayse maba banaana inaad hadasha hadduu xataa khadiibku duceeyo kor inaad aamin u tirahda mamnuuc wey hoosaad aamiin ka leeda aamin inaad tirahdo mamnuuc wey waa inaad aamusto o dhegaysato hoosna aad aamiin ka tirahdo soo ma jeedid goormaad markaa ducaysee ee salaadda inta lagu jiro intaasaad ducaysee salaadda inta lagu jiro meeqa wey salaadda ducayba ubanta ayada dhan way mogtahay salaad wey markaad taaganta faatixada akrina waa duco markaad rukuucdo xataa duca ku jirta oo tasbiixii ugu badneed oo nabigu rukuucda iyo sujuudda ku akrin jiray subxaanaka allahuma wabixamdika subxaanaka allahum subxaan subxaan subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir li a ku jirta fiiri subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir li fiiri baryaa ku jirta sooma jeedin sujuudan hadda waaba maxalu ducaada oo nabigaa yidhi sala allahu alay waslam aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid faqaminun an yustajaaba lakum faakfiru fiihi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum waxaa xaqiiqaha in lala ka aqbalaya baryada badiya ataxiyaadka marka dhammaydana ducaa daldale marka salaada agarkeedu waaba ducda soo ma jeedid marka laakiin niyad al raba inaad ilahay ku barido alfaad un afku iska daldalaa adigana qalbigaaga uu suuqa jiro taasaa khatar oo khasaaraha marka dad wax kala weydo waktigaa salaadana ilaahay ku bari salaada casr inaad soo tukatana masaajidkaaga haka bixin ilaa maqribka aad tukato bal intaas ku mitir waxa aad doonaydaa waa wen yihiin laakiin wax yar bal ogolow oo wakti ah wa can jaabirin radia allahu canhu qaal madati sunatu sunadii waa ay tagtay fii kulli arbaciina afartan kasta iyo fasaacidan wixii ka badan jumucatan jumca inay ahaato ku waajibtay rawaahu daara qudniyu daara qudniyaa wariyey biisnaadin daciif sanad daciif ayuu ku wariyey bal daciif iska daaye mawduucu u dhow yahay xadiidkaanu xadiidkan sanadkiis waa daciif aad u daran sanadka waxaa uga jira ninka la ihahdo cabdulcaziiz ibnu cabdiraxmaan alqurashi cabdulcaziiz ibnu cabdiraxmaan alqurashi axmed ibn xambal wuxuu yidhi idrib calaa axaadiisi derbiga iskaga dhufo axaadiistiisa hiya kidbun waa been axaadiisiisu saasuu yidhi axmed ibn xambal been wey axaadiistiisu saasuu yidhi aw qaala wuxuu yihi mawduuca waa wuxuu asagu soo samaystay axaadiis maaha mawduuca waxuu asagu samaystay wey nasaa-ina wuxuu yihi laysa bihiqa marka hadalkaas cilalka waxa weeyaan alcilal wa macrifat rijaal ayuu ku leeyahay ibnu xibbaan wuxuu yihi yati bilmaqluubaat can hiqaat axaadiis la gediyo dabagedisan uu ragga hiqaada ka wariya ad uu u badiya wlmulzaqaat bilahbaat faya fayufxash wuxuu yidhi axaadiis uu ku dhejiyaa rag oo waxa weeyaan ahbaat ahoo sugan oo ruwaasiqaad ah uu wuxuu ku dhejiyaa axaadiis aysan shaqo ku lahayn oo yidhi xadiiskaasaan ka wariyey marka calaa kulli xaal xadii axaadiistiisa waa daciif aad u daran haddaan mawduucba lagu tilmaamin oo muxaqiqan waxa weeyaan samiir ibnu amiir azuwayr asagu waaba mawduuc u yidhi maxaa yeeley axmed ibn xabil wuxuu yhi axaadiistiisu waa kidbi iyo been marka xadiidkan marka xukun lagama qaadan karo saas ugu dhammaan xadiid haddee isaga dhamooba kidbi culummada qaar ku sheegeen waxa weeyaan daciif xataa caadiya ma aha waa ka daran yahy xadiidku hadduu saxiix noqo lahaa muxuu faa'iiday lahaa afartan qof in laga rabo jumco afartan qof in jumco laga rabo wixii ka yarna aan laga rabin mafhuumku saasuu noqo laha xadiidkaas waxaa dariishaday fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada labadaba labadoodu waxay ku tageen afartan nin ka yar inaysan guntanmayn jumcaba ka ansixi mayn hadday noqdaan soddon iyo sagaal waad aragteen masaajida gobol waa la tiriyaa inta lala dhex istaago tusbax aa la idhaa noo tiriya hadda ka horayba dhacdaa layidhi tuulo oo meelaha gobollada mid waxaa joogay oday iska ganacsadahon tukan isaga ma tukado marka ilaahay awoodiid magaalada xoogaa fiicanaa deganaayo jumcada waa laga tukan jira waa laga roob raac raggii guryaha lahaa ninaan guri lahaynna la tirsama ninaan guri lahayn la tirsama aa la tiriyey soddon iyo sagaal ay noqdeen ninkii afartanaadaa la waayey markaasaa la waryaa hebel aan maanta barina nala tukaday hebelkiiya gurigii loogu tegay waxaa la yidhi hebelo khayr allah ku siiyo maanta jumcadii in la tukadaa la rabaa waxa weeye waxaan rabaa inaad nala tukato khayr allah ku siiyo markaasuu yihi maxaa dhacay waxay dhaha afartankiiyaa mid naga dhimaya haddii marka midkaas la waaye la tukama markaasuu yidhi haddii maanta la waaye ma la tukana maya la yidhi khalaasa la iska daayo iyadana anuu mar hore iska daayo salaa abaalkoodana sidaasaa ahayd sababtoo fiiri ninkaas odaga ah oo taariku salaadka ah oo intaas dhex fadhiyey hal mar war naarha laga badbaadiyo looguma tegin fiiri bilaahi caleyk hal mar war ninkaas taariku salaadka ku dhimanaya ha loo tago oo ha lala hadlo oo ha loo naxo oo asaga ha loo naxariisto oo annagu waajibka aan gudano dembiga iska ridno marna lama dhihin waxaa laga dhiga wax diintu asaga u baahan tahay bilahi caleyk masaas diinku hada diin aniga taariku salaadka ii baahan wuxu khalaas oo u dhamaatay kaas soo ma jeed marka waa arrin khatiir ah sidaas fuqahadaas ayay ku tageen laba xadiiay daliishadeen marka xadiid waa midkan kan waa aragnay kan wax la daliishado maaha laakiin mid xasanahay daliishadeen waana kan xadiidka xasankaa waa sidaan xadiidka xasankaa waxaa wariyey abu daawuud iyo ibnu maaja can cabdiraxmaan ibnu kacb ibnu maalik kacb ibnu maaligna waa taqana waa saxaabiga jaliilkaa saddexdii saxaabi wa calaa alaaati aladiina khullif uu ka mid yahay saddexdii saxaabi ee qaswadii tabuug ka gadaal maray ee la imtixaanayuu ka mid ahaa marka wiilkiisa ah cabdiraxmaan oo weliba markuu kacab ibnu maalik indhabeelay wadi jiray ayaa aabbihiis ka wariyey wuxuu yidhi aabbahay markuu jumcada adinkeeda maqlo oo wuxuu dhihi jiray ilaahow u naxariiso ascad ibnu zuraara saxaabigii ahaa saxaabigaas u duca jiru mar alla markuu adin jumco maqlo markaasaan idhi aabbow mar kasta oo aad maqasho waxa weeyaan maxaad ugu ducaydaa markaasuu ihi jumcadii noogu horreyday ninkiina tujiyey wa jumcadii noogu horreyday uuna tujiyey de kayru waxa weeyaan waxa weeyaan u oogay markaasaan idhi kam antum yawmaidin meeqaad ahaydeen markaasuu yidhi arbacuuna afartan ahayd maalinkaas halkaas xadiiskaasna waa xadiis xasan ah marka xadiidkaas aan noo daliila yidhah oo xasanka ah afartan ka yar inaysan jumco tukan karin laakiin aimo kale ku khilaafeen maalikiyadoo kale waa ku khilaafeen waxay hahdeen labiiyo tobana jumcada lagu oogi kara xadiidkeedana soo mar xadiis saxiix muslimka xadiiskii saxiix muslimka oo aan soo ogaanay xadiidkaas ayay daliishadeen waxay yidhaahdeen sar waxa weeya nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ku soo haray maalinkii markii waxa weya awrta safarka ay timid labiiyo tobana kusoo hartay nabiguna waa tujiyey sala allahu calayh wasalam nabiguna waa tujiyey xadiiskaasay daliishadeen maalikiyadu aimo kalena waxay ku tageen laba nin laba waa tukan kartaa maxaa ilahay jamac laba ugu yar qaarna waxay dhahen laba maya saddexa ugu yar jamca waa saddexe adigu shan iyo toban qowlaa la iskugu khilaafay meeqa wey cadadu shan iyo tobankaas qowl hal qowl oo daliilna kuma jiro hal qowl oo daliille kuma jiro sababtoo ah xadiidkan xasankaan hadda sheegnay fiiri xadiidka maalinkaas inay afartan ahaayeenu sheega laakiin arrintaasoo kale usuul fiqiga marka la joogo ama adilada qaabka loo daliishado waxaa la idhahdaa waaqicatul cayn waa dhacda maalin dhacday cumuumna ma tusto lagama qaato cumuum sababtoo ah afartana maanta isku timid waa ay tukadeen maxaa u daliila hadday afartanka ka yaraadaan inaysan tukan karin ilaa saxaabigii tujinaya ma dhihin afartankan haddaan ka yaraa lahayn ma aanan tukanen ma usan dhihin nabiguna ma dhihin afartan haddii laga yaraado yaa la tukan afartan markii la gaaraa jumca la isku leeyahana nabigu ma dhihin oo lagama hayo laa qawla walaa ficla marka xaa u daliila marka looma daliisho karo dhacda maalin iska dhacday sudfaa la yihahdaa maalin markii laisku yimaado hadda masaajid markii la furo jumcada ugu horeysa un cadad imaamma cadad unbaa imaanaha cadadkii afartanu marka noqo soo ma ahan marka hadduu ka yaraa laha inaan la tukanahayn wax daliila male idan ahlucilmigu waxay idhahdaan d qawlka ugu xooga badan wii wey wixii jamaaca inay tukadaan oo magaalo degan wixii jamaaca jamaacana saddexa ugu yar maxaa yeelay aayaddu jamaacay la hadasho yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اjumca fascow degdega fascow marka waa jamac waawljamaacada jamacna saddexa ugu yar labo dhegaysato iyo mid khudbada akriya haddii la helo khalaas waa ku dhanta waa ku dhantay jumco waa tukan karaan qowlkaas waxa weeyaan aimada gobola mareen aimada gobol ayaa qowlkaas mareen inay ku guntan maydo jamaca ugu yar oo saddexda ah saddex inay ku guntan riwaayad imaam axmed ibnu xambal weye sidaa waxa weeye ibnu hani uu ka wariyey wuxuu yidhi waxa weeyaan jumcada hadday qofka ka tagto laba hadduu la helo waa tukanayaan waa tukanayaan waana sida uu doortay alcalaamatu taqiyudiin shaykhulislaam ibnu taymiya waa sida uu doortay ikhtiyaaraadkiisa ku sugan marka waxa u daliishana waxay tahay ilaahay jamac inay tukadaan amr wax cadadana ma sheegin nabiguna ma sheegin laa qawlan walaa ficlan midna ugama sugna laa qawlan walaa ficil midna ugama sugna idan marka dadkii magaalo degan jumcada iyo jamaacada waana inay ogaan waana shay waajib ah shay waajib ah marka in shuruud aan ilaahay soo dejin looma dejin karo ma loo dejin karo shuruud aan ilaahay soo dejin nabiguna uusan soo dejin ma loo dejin karo dadkii magaalo degan waa inay tukadaan bay xataa waayaan mid carabi ku akri kara mid inta istaago hadduu wax kale la waayo ilaa siyuba sii dhantaan mid soomaaliya intaa hor istaago cabaar ha wacdin ee ha tukadeen jumcada laazim waa in jumcada la tukado waa waajib waana shacaa'irta islaamkay ka mid tahay wax laga tegi karo oo fudayd looga tegi kara ma ahan ma ahan marka waa in jumcada la tukado oo la laazimo waana soo ogaanay qofka ka taga saddex ilaahay ciqaab adag inuu ku ciqaabayo oo waa maxay ilahay qalbigiisa inuu xiro qalbigiisa ilahay inuu daboolo oo uu haafil noqdo cuquuba daran wey taasuna wa can samurata bni jundub radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yastakfiru mid dembi dhaaf u weydiiya lilmu'miniina ragga mu'miniinta walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa kulla jumcatin jumco kasta ilahay dembi dhaaf u weydii jiray rawaahu lbazaara weli biisnaadin layin sanad oo daciif ah ayuu ku wariyey sanad daciifa kana waa waa kasii daran yahay oo daciif caadiya ma ahana weliba waa ama daciif jiddan ama waaba mawduucba oo waxa weeyaan sheikha muxaqiqa iskale maxamed ibnu amiin asuhayri asagu waa mawduucu yidhi sanadkana waxa weyan waa sanad oo haalig aba sababtoo ah sanadka waxaa ku jira ninka la ihahda khaalid ibnu yuusuf oo aabihiis ka wariyey yuusuf ibnu khaalid yuusuf ibnu khaalidna wuxuu ka wariyey jacfar ibnu sacad ibnu samura sacad jacfarna wuxuu ka wariyey khubayb ibnu sulaymaan hal mid oo nabad galay sanadkaas uguma arko waxa weeyaan khaalid ibnu yuusuf waa daciif sida miisaanka uu ku sheegay xaafid waxa wey xaafid dahabi aabihiis yuusuf ibnu khaalid waxa weeyaan kadaab wayuu buyidhi yaxya ibnu maciin sida taqriibka ku sugan jacfar ibnu sacad laysa bilqawiy sida taqriibka ku sugan xaafid ibnu xajar khubayb ibnu sulaymaan waa majhuul sulaymaan ibnu samura waa maqbuul waxa weeyaan markaa sanad ebera weeye sanad aad u liito weeye soo ma jeedid marka daciif caadiya maaha xadiidku marka ma sugna hadduu sugnaa lahaa waxaa laga qaada lahaa in waxa weeyaan jumcada dembi dhaaf loo weydiiyo ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka jumcada in lagu dhex duceeyo nabiga waa ka suganta ahlucilmiga gobol ka midana sida shaaficiyadoo kale waxay ku tageen waajib inay tahay khudbada dambe inuu ku duceeyo khadiibku waa waajib bal arkaantay ku dareen soo ma jeedid waaa waxaa sugan marka nabigu khudbada inuu ku duceeyey waa suganta oo xadiidkan haddaysan ku sugnayn axaadiid kale ay ku suganta waxaana ka mid a xadiidkii camaara waxa weeyaan wuxuu yidhi wuxuu camaara uu arkay saxaabigaasu bishri ibni marwaan oo mimbarka saaran oo labada gacmood kor u taagay isagoo khudbadii akrinayoo ducayna u ah oo saas le labadii gacmood markuu arkay uu yidhi qabax allahu haatayni yadayn ilaahu labadaas gacmood dulle ir waa amiir ninka khudbayna ogow maa nin caadi siday saxaabadu u inkiri jireen bidcaday kutuse siday saxaabadu ay xaqa ugu dhiiranayeen oo bidcada u inkiri jireen qabax allahu haatayni lyadayn uy ilaahu labadan gacmood dulle allah xumeey labada gacmoodoo saas u taagan maxaa dhacay wuxuu yidhi ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allaan arkay u yidhi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay waslam maa yaziidu calaa an yaquula biyadi haakada wa ashaara biisbicihi lmusabixa nabigaan arku yidhi asagoon ka siyaadayn inuu sidaas leeyahay farta musabixada ama murugsatada uuna saas u taagay sida marka lataxyaada loo taago khadiibka marka markuu ducayna fartaas bis waa inu saas u taaga fartaas kaliya waa inuu sidaas u taagaa xadiiskana imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey marka khadiibka waa mamnuuc roobdoon haddaysan ahayn hadduu roobdoonayo saas waa dhihi kara oo nabiga maalintuu roobdoonayo waa yidhi saas isagoo khudbada akrinaan ta nin halkaas ka soo galay albaabka uu yidhi rasuulka allow wadooyinkii waa go-an xoolihii waa halaagsameen ilaahay roobna o weydin kaasu ilaahay ow yidhi markaas ole waa xaalad gooni laakiin khudbada caadiga markuu ducaynayo khalaas fartaas musabixada ama murugsatada keligeedu taaga keligeed ayuu taaga sidaasaas ah sida sunnada markuu ducaynayo dadka ma'muumiintaana hoosay ka aaminsanayaan mana dhawaaqayaan mana dhawaaqayaan sida waxa weeyaan fataawa alkubraa ama fataawa alxadiiiya a waxa weeyaan alcalaama alfaqiih ibn اlxajar alhaytami iyo keyrkiisba ay ku sheegeen sidaas weeye marka khadiibku markuu khudbaynaa inuu duceeyo xadiidkaasay ku cadda laakiin waa ficil nabigu inuu duceeyey ficilkiisa weeye ficilka nabigu wuxuu tusaa wuxuu tusaa sunno sunanimo istixbaabu tusaa laakiin wujuub ma tuso hal mar wujuub tusaa waa marka marku amar fasira marka maadaama ay nabigu inuu duceeye ay sugan tahay waxaa la dhihi karaa waxaa sunaa khudbada in lagu duceeyo saasaa la dhihi karaa ama wujuubku daliil dheeraad u bahay mana lahayo waa sunno qofka khadiibka ah inuu duceeyo muslimiinta u duceeyo dhammaan oo khudbada ugu duceeyo gaar ahaan waxa weeyaan muslimiinta dhibaataadka markaas jira oo kale u duceeyo waa wax shay wanaagsan oo muslimiinta madaxdooda u duceeyo ilahay inuu hagaajiyo mujaahidiinta ilahay inuu u gargaaro u duceeyo waxa weeyaan muslimiinta dhibaatooyinka alla ka korqaad u duceeyo waa shay sunnaa in la duceeyo muslimiinta loo duceeyo si gaara in loogu duceeyo imaam hebel maalan abubakar oo kale si gaara loogu duceeyo ama cumar si gaar ah ama cali si gaar ah ama cuhmaan ma sugna ma sugna wax daliila male bal waaba bid ay yidhahdeen ahlcilmiga gabalkood waxaana ka mid ah ahlcilmiga caddeeye shaatibi ictisaamka wuxuu yidhi waa bidco waxaa ka mida cizi ibn cabdisalaam ayaa ka mida fataawihiisuu ku caddaynaa isagana marka waa bidco laakiin culimmadu waxay idhaahdeen haddii meesha khudbada lagu akraa meel raafida joogto ay tahay raafida hadday joogto si gaara in la tilmaamo wey abubakar cumar cumaan si ay caro u karkaraan ayaga dhan si ay u caroodaan waa inaad tidhaahdo warda allahu can alkhulafaaءi اraashidiina waa inaad inta soo tirido abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali waa inaad tirida yidhahdo si loo ogaado adigana inaad sunni tahay kuwaanana caro ay ula dhintaan taas waa fiican taha lakiin meesha haddi meel ahlusunna iska joogto tahay muslimiinta si guud inaad ugu ducaydo wey ilaa daliil lama hayo mid hebel gooni inaad ugu ducaydeen mid hebel inaad gooni ugu ducaydo daliil male laakiin meeshaas oo raafidadu joogto waa la rabaa in si gaara loo soo qaado si ay raafidadu u gubato وعn jaaبir بن smرةa رaضي الله عنه aن النبy sلى الله عليه وسلم kaana nabigu wuxuu ahaa yaqra' mid ku akriya fi khudbati khudbada dhexdeeda aayaatin aayado aayadahaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mid a wa yudakiru naasa dadkana waa waani jiray rawaahu abu daawuud abu daawuud ayaa wariyey waana xadiid haabit oo xasan ah xadiidka jaabir ibnu samura waa xadiiska ay ku jirtay wuxuu yihi kaanat salaatu rasuuli lahi sala allahu alay wasalam qasda wa khudbatu qasda nabiga khudbadiisu waxay ahayd dhexdhexaad mana dheerayn mana gaadnayn salaadiisuna waxay ahayd dhexdhexaad mana dheerayn mana gaadnayn marka wuxuu yidhi an nabiya sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa fi lkhudbati khudbada dhexdeeda yaqra' mid ku akriya aayaatin min alqur'aan tanna waxay kutusaydaa inuusan laazimi jirin suurat lqaaf suurat lqaaf ilaa inu akrin jira so aayadaha quraan ka mid u akri jiray marka marna qaaf uu akrin jiray marna aayado kale u akrin jiray wa yudakiru naasa dadkuna waani jiray oo dadka waxaa la rabaa khadiibka waxa weeyaan khudbo dadka taadayda inuu ka hadlo oo waxa weeyaan munkaraadka jira uga digayo munkarkaas cadaabka ka dhalanaya ama cuquubada adduunaha ama cadaabka aakhiro inuu dadka xasuusiyo jannada iyo naarta dadka inuu xasuusiyo oo khudbadu khudbo iska waxa weeyaan hadal iska qubanaa waa inuusan noqon ee waxaa la rabaa tarqiib iyo tarhiib inuu ka hadlo oo naarta dadka xasuusiyo oo waxa weeyaan dunuubta naarta ka imaanayda sheego oo uu waxa weeyaan ajarka laga helayo iyo jannada iyo jannada uu sheego acmaasha saalixada waxyaalaha laga helayo jannada iyo raallihaanshaha ilaahay uu sheego sidaas ayaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa khudbada marka waxaa kaloo xadiidkaanu tusaa in khudbada aayaatun min alqur'aani lagu akriyo sidaas xadiidkan tusaa in lagu akriyo khudbada aayaatun min alqur'aan ayuu xadiidku tusaa shaaficiyadu waxayba qabaan waaba rugniba aayad waa in la akriyo ugu yaraan haddaan la akrino khudbadu ma ansixin taas horena waa uga soo hadalnay daliil waajib ah lama haya maxaa yal waa ficil fiili nabigaa akri jiray ficil weeye ficilkuna wuxuu faa'iideeyaa waa maxay istixbaab ilaa adilada qaab loo daliishaday leedahay weligaa haddaadan qaabka usuul fiqiga adilada u marin waxaa xaqiiqaa inaadan waxa weyn dariiq saxiixa qaadayn waxaa dhan oo usulu fiqi o dhan loo dejiyey waxay tahay inaad barato qaabka loo daliishado adilada qaabka loo daliishado adilada horana dhowr goorna waa soo sheegna waxaan idhi qofkii iska xanuunsadaa tafar mashaatagaal iska cantoobsado iska laqo ma saxa maya dawo waa tahay laakiin qaab loo isticmaalay leedaa soo maaha qaabkaas weeye qur-aankii sunnadu waa xujo laakiin qaab loo xujaystay ley markaad soonka joogto salaada waa aqiimu salaada tiraahdo waxaa lagu leeya meesheedii maaha aqiimu salaad daliil waa teetay ma daliilkaa diiday maad leedahay maya daliilka lama diidana istidlaalkaa la diidan yahay waxaa la rabaa daliil walbaaba macnaha uu ka hadlayo inaad u daliishato waa inaad keento dalaalada daliilka aad sheegaydo markaad akraydo ma dalaalat lmudaabaqa mase waa dalaalat liltizaam mase waa dalaalat tadamun waa inaad mid sheegto laakiin in aad iska akrido daliilka waxa weeyaan meesha daliil u noqon ma waa inay iswaafaqaan daliilka iyo madluulka waa inay iswaafaqaan daliilkaan akrayda waa inuu meeshan ka hadlaayo hadii kale warkaa wuxuu noqonayaa ilaahay naagaas kaa dhigay wax ku bedelayana male ilaahay wuxuu yidhi wayuqiimu salaata wayutu zaka fiiri waxaa wayuqiimu salaa wayutu zaka waa daliil sax laakiin ilaahay naagaas kaa dhigay miya ka hadle acuudu bilah waxaas daliil waa talaacub wey talaacub wey ilahay diinkiisa in lagu cayaaro lama rabo marka xadiiska abu daawuuda wariy waana xadiis صaxiixa xadiidku waan daariq ibnu shiha waslu xadiidka asalkiisu fi muslimin ku yaallaa be xadiidka horo jaabir ibnu samura asalkiisu muslim ku yaalla waan daariq ibnu shihaab daariq ibnu shihaab ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه wasalam qaala wuxuu yihi aljumucatu jumcadu xaqun xaq weeye xaqaasu waajibun waajib ah calaa kulli muslimin qof kastoo muslimu waajib ku yahay fii jamaacatin jamaaco dhexdeeduna waajib ku leeyahay ilaa arbacatan afar maahane afar qof maahane inta kale waajibay ku tahay jumcada mamluukun addoon wa mra'atun islaan wa sabiyun saqiir wa mariidun qof jiran rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi lam yasmac ma maqlin daariqun daariq min anabiyi nabiga kama maqlin sala allahu calayh wasalam wa akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray alxaakim min riwaayati daariq almadkuuru ku soo saaray can abi muusa uuna ka wariyey oo waa kana saxaabigii nabiga ka maqlay waa kaasoo waa la sheegayo waxa weyn saxaabiga nabiga ka maqlay waa abi muusa waa abi muusa xadiidkan waa xadiid saxiixa waxaa saxiix yeelay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu ku saxiix yeelay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ayuu ku saxiix yeelay waa juska labaad ee saddex boqol konton iyo toddobo waxaa saxiix yeelay oo kaleeto xaakim ayaa saxiix yeelay alcalaamatu sheekh naasir bdin albani irwaa khaliilka ayuu ku saxiix yeelay waa xadiid haabit oo saxiix ah muxuu faa-iideynaa can daariq ibnu shihaab daariq horta waa kuma daariq ibnu shihaab ibnu cabdishamsi alaxmasi axmas axmas waa qurayshi weeye qurayshta waxaa la yidhahdaa axmas qurayshta la yidhaahdaa marka alaxmasi a la yidhahdaa nisbadiisa albajali alkuufi waqtigii jaahiliyada waa joogay nabigana wuu arkay isagoo weliba qaangaara laakiin nabiga xadiis kama maqlin xadiidkiisa waa mursal saxaabiya laakiin haddee manaasiisha saxaabadu waa xujo ahlucilmiga gobolkood ijmaacayba kusoo naqleen masaladaas ay kusoo naqliyeen marka xadiid haabita weeye rasuulka waan arkay uu yidhi daariq ibnu shihaab waxaana la duulay yidhi khilaafadii abubakar iyo cumar waxaan ka qayb galay yidhi afartan iyo dhowr duulaan oo gaalo lagula duulayo ama soddon iyo dhowr min bayni qaswatin wasariya waana xadiis xasana inuu sidaas yidhi imaam axmed musnadkiisa ku wariyey marka waa saxaabi saxaabiga mursalkiisuna waa saxiix waana xuju marka xadiidku wuxuu tusaa aljumucatu jumcadii waajib xaqun xaq weeye xaqaasoo waajibun waajib ku ah calaa kulli muslimin qof kastaoo muslin ah waa xaq waajib ku ah qof kastaoo muslin oho nin ah loola jeeda waa la soo reebi doonaa muslimiinta kale fii jamaacatina inu waajib ku tahay ma loo tukan karo qof qof jumcada ilaa arbacatan afar qof maahani mamluukun addoon addoonka qof muslimu iska leeyahay laguma laha saddex qowlaa ku jirta jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen inaysan waajib ku ahayn maxaa yeelay addoonkii waa la leeyahay waxaa dhici karta sayidkii inuu wax u dirsado oo uu yidhaahdo orod beerta ii soo fal maalintii jumcada ayaa dhici karta ilaa waa xoolo layska leeyahay hadii la yidhahdo jumcadiina waa kugu waajib marka waxay noqoydaa in lagu kallifo wuxuusan awoodin xadiidkuna saasuu tusaa jamaahiirtuna saasay mareen wahuwa raajix waana sida raajixa ahlucilmiga gobol ka mida waxay dhaha maya waajibay ku tahay laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq sayidkan waxa weeye laga yeeli maayo jumcaha tukan laga yeeli maayo ay yidhahdeen sidaasay yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen maya hadduu u idmo waa inuu idan weydiista war niyo aan jumcada soo tukado hadduu u idmo waajibay ku tahay hadduusan u idminna waajib kuma aha laakiin waxaasoo dhan waa iska waxa weeyaan adilo ama caam ah ama ijtihaad weeye waxayna tahay qaacidadu waxa weyn idaa jaaa alaharu badala nadaru mar haddii ahar yimid soo xadiid saxiixa maa waxaan akrinay khalaas war kale waa u dhammaan nabi maxamed xadiis laga ka sugnaaday hadduu sugan yahay addoonka inaan lagu lahayn jumco khalaas warku waa intaas waxa weya idaa jaaa alaharu badala nadar ijtihaad culummo boos male mar haddii ahar la helo oo xadiis la helo sidaas wey wacan ibni cumara marka kow afarti aan tirino mamluukun kan labaadna waa mra'atun waa islaan dumarka laguma leh waxa weeyaan jumco laguma laha waana ijmac iyaga inaan lagu lahayn ibnulmundir ijmaacuu kusoo naqliy wuxuu yihi ajmacu culimmada muslimiinto dhan a ku ijmaacay calaa annahu laa jumcata cala anisa inaan dumarka jumco lagu lahayn wa anahunna laakiin masaladan fiiri in xadarna hadday yimaadaan alimaama imaamka khudbada akrinaa fasallayna macahu oo ay la tukadaan ana dalika yujziu canhuna duurkii waa ka ridaa duur lagama rabo afarta qof oon lagu lahayn kii iyadoon lagu lahayn inta iska yimaada la tukada duur lagama rabo kaan imaanna duura waajib ku ah afartoodaba afartoodaba qofka saddexaad oo aan lagu lahayn waa sabiin waa saqiir hadda saqiir awalan ba salaada lagu lahaynba aysan wax ku waajibin laakiin in la keeno lagu tarbiyeeyaa wanaagsan kan afraadna waa mariid wey qof jiran oo aan adkaysan karin oon sugi karin khudbadaas oo aan u adkaysan karin oon u dulqaadan karin asna waajib kumaa laakiin hadduu isi soo dhibo waana sida saxdaa feecane waa ka ansaxe duhurna lagama rabo afartoodaas midkii imaadiida waxaa laga rabaa duhur inuu tukado wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laysa calaa musaafirin jumucatun musaafir jumca korkiisa ma ahanin laysa calaa musaafirin musaafir korkiisa jumucatun jumca ma ahanin rawahu dabaraaniya wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu ku wariyey marka waa daciifkanu mid sugan ma ahan sanad aad weliba u daciifa weeye dacfiga sababta keenaydaana waxa ay tahay waxaa sanadka uga jira cabdullaahi ibnu naafic cabdullaahi ibnu naafic imaam lbukhaari wuxuu yidhi iyo abu xaatim iyo ibnu xibaan munkarulxadiid dee bukhaarina waa soo sheegnay hadduu qof yidhaa munkarulxadiid ma banaana in xadiistiisa la wariyo ma banaana marka waa dacfi aad u daran bukhaari marna wuxuu ihi yukhaalafu fii xadiii waa la khilaafaa nasaa-i wuxuu ihi matruuq weeye laysa biiqa iqa ma ahan idan marka xadiidkiisu ma sugna ma sugna laakiin daliil kalaa la helaa oo sugan inaan qofka musaafirka jumco laga rabin waa maxay daliilkaasu waa xadiidka jaabir ee noo imaad doona xajka noogu imaan doona dhirka badan ee saxiixulmuslimka ku yaalla nabiga sala allahu calayh wasalam halkii xaj oo uu xajiyey waxa weeyaan xajatulwadaac carafo maalinkuu istaagay maalin jumcahay ahayd maalinkaasna duhur iyo casr inta jamciyu iska istaagay banaanka ma tukan qudbo ha jumco ma tukan duhur iyo casru tukaday nabiga sala allahu alayh wasalam ma tukan jumca xadiidkaa saxiixaa caddaynaa marka marka waxa weeyaan qofka musaafirka jumca laguma le laakiin ahlucilmiga gobola waxay yidhaahdeen magaalo hadduu dhex yimaado musaafiraata gobolad maalan ka timid meeshaan ceelasha oo kalea timid ama waxaa timid kismaayo ama boosaasaa tagta ama hargeysa dhex joogta magaalaad dhex timid muslimiintu waa addimaayaan waajib weeye waa inaad tagtaa culamada gobola saas yihahdeen waana sida calaamatu sheekh maxamed saalex cuthaymiin iyo aymo kaleba ay mareen daad magaalo timid oo dhex degan tahay masaajidii laga addimaa nin weyn oo qangaroo muslimoo caafimaad qaba aad tahay xor ah waa inaad tagto waajibay kuu tahay laakiin markaas aad socotood waddada marayso laguguma leh ahlcilmiga sidaasna gabalaa yidhi markaa sida wanaagsan waxay tahay qofku inuusan fududaysan khaasatan hadduu fursadda helo masale muhiim ah ma safri kara subaxda jumcada qofku subaxda jumcada markii waagu beriyey ma dhaqaaji karaa ahlcilmiga gabal waxay hahdeen ma banaana shaaficiyadoo kale waxay hahdeen ma banaana ilaa laba shay ma ahane laba goor u banaanaa kartaa dadkii uu raaci lahayaa ka tegaya waana ku dhibtoona keliis aduu noqdo waa raacaya waa iska tegay ko tan labaad waddada uu sii maraayo haddii jumca ka jirto waddadaad waa iska safraa marka duurki waktigii la gaaro uu meeshaas ku jumcaysana laakiin isagoon waddadiina meel lagu jumcaysaa ka jirin hadda dad ka tegayana aan la arag inuu safro lama ogola yidhah laakiin waxaas ka sugan cumar ibnu اlkhadaab inuu yidhi waa la safraa cumar ibnu khadaab aswad ibnu qaysa wuxuu yidhi aabbahay qays a wuxuu yidhi cumar ibnu khadaabaa arkay nin safar calaamadiis ka muuqato markaasaa ninkii wuxuu leeyahay lowlaa ana alyawma yowmu jumuca la kharajtu alla maanta maalin jumca haddaysan ahaa lahayn waa iska safri lahaa fa qaala cumaru ukruj war orod bax fa in aljumucata laa taxbisu can isafar war jumca qof ma xabistay or iska ta cumar ibnu khadaab sidaasuu yidhi waana khaliifkii raashidka ahaa oo nabigu yidhi calaykum bisunati wa sunati khulafaa'i raashidiina sanadkuna waa saxiix bayhaqiyana sunankiisa ku wariyey marka idan waa inaad safri karto weeye inaad safri karto weeye sidaa sawaabka ah waa inaad safri karto wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdullaahi bni mascuud qaala wuxuu yihi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu aha sala allahu calayh wasalam idaa stawaa markuu ku ekaado cala minbari istaqbalnaahu waan qaabili jirnay biwujuuhina wejiyaalkeena nabiga markuu mimbarka ku fadhiisto annaga dhan nabiga wejigeena xaggiisa la qaabili jirnay rawaahu tirmidiyaa wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuuna ku wariyey sanad daciifa ayuu ku wariyey marka waa daciif waxa weya xadiidkaas cabdullahi bn mascuud ee tirmidi uu wariyey waa daciif sababka dacfiga weliba dacfi daranna weeye sababka dacfigana waxay tahay waxaa sanadka uga jira moxamed ibnu fadli ibnu cadiya moxamed ibnu fadli ibnu cadiyana waa daahib lxadiid uu yidhi imaamu tirmidi cinda asxaabina daahib lxadiid wey eber wey xadiiskiisu marka waa daciif weeye cabdullahi bnu axmed wuxuu yidhi aabbahay wuxuu yidhi laysa bishayin xadiiu xadiis ahlilkadib wax jira maahan yidhi xadiidkiisuna dadka beenaalayaalka xadiiskoodu ka mid yahy marka ninkaasaa sanadka ku jira oo ah moxamed ibnu fadli ibnu cadiya jawzajaana isaga wuxuu ihi kadaab u ahaa yuu axmed ibn xambalaan weydiiyey yuu markaasuu daaka cajab ninkaas waa nin la yaab lu u yidhi yujiiuka bidaamaad balaayooyin uu kuula imaanayo isagoo balaayo sida uu kuu imaanayo hadda marka waxa weeyaan moxamed ibnu fadli ibnu cadiya ayaa ku jira xadiidka ati sugan ma ahan laakiin shaahidkaana sugan waxa weeyaan walahu shaahidun min xadiidi baraa cinda ibn khusayma cinda ibn khusayma kaas waxa weeyaan wuxuu leeyahay shiikan sharaxa iskale waxa weyan cabdullahi ibnu saalex alfawsaan iyo wadaadka muxaqiqa iskale samiir ibnu amiir labadaba ibnu khusayme waa ka soo weynayr inta ka raadinay laakiin waxaan ka soo helnay bayhaqi sunankiisa juska saddexaad halkaasaan ka soo helnay yihahdeen juska saddexaad waana sidaan lafdigiisu kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu ahaa idaa sacida almimbara mimbarka markuu koro ow qaala wuxuu ihi qacada cala lmimbari markuu mimbarka ku fadhiisto istaqbalnaahu biwujuuhina wejiyaalkayaga aan la qaabili jirnay kadibna bayhaqi ibnu khusayme wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi haada alkhabaru cindii macluul kanu laakiin agtayda macluul weeye xadiidka shaahidka shaahidka waxa weya albani laakiin isagu wuu saxiixiyey shaahidka oo waxa weya waa shaahidkaas oo min xadiidi baraa ibnu khusayme agtiisa ah wuu saxiixiyey asagu wuu saxiixiyey silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu ku saxiixiyey ayuu ku saxiixiyey xadiidku marka wuxuu tusinahaa in markii khadiibku uu mimbarka fadhiisto wejiga lala qaabilo markii khadiibku uu mimbarka fadhiisto waa in la qaabilo oo xaggiisa loo jeesto sidaas weeye markii khadiibku uu mimbarka fadhiisto waa in la qaabilo oo xaggiisa loo jeesto intaas uu khudbada akrinana waa inaad fiirinaydo waxaana xoojinaya camalka salafu saalix iyo axaadiid kaleeto bukhaari baabuuba qabtay baab dhamuu u sameeyey baabun yastaqbilu imaamu اlqowm baabkan wuxuu ka hadlaa khadiibku inuu dadka xaggooda u jeesto xagga qiblada uma jeesan karo qibladoo dhan waa laga soo jeediyey khadiibka maxaa looga jeediyey inuu dadka ula hadlaayo uu ku jeesto si uu saameeyo wa istiqbaali nnaas iyo dadku inay u jeestaan alimaam imaamka xaggiisa xadiidkaas markuu baabkaas qabtuu xadiid soo arooriyey dadku inay u jeestaan xagga imaamka markuu khudbo akrina xadiidkii wuu soo arooriyey aahaarna waa keena laba aar oo saxiixa jirta cabdullaahi bni cumar iyo anas ibnu maalik labadaas saxaabiba waxaa ka sugan in waxa weeyaan khadiibku markuu khudbo akrinaa xaggiisa in loo jeesto khadiibku markuu khudbo akrinaa in xaggiisa loo jeesto ayaa labadaas saxaabiba ka sugan kadibna xadiidka abi saciidin uu keena u yidhi ina anabiya jalasa daata yowmin cala almimbar wa jalasna xawlo annaguna hareerahan ka fadhiisanay xadiiskaasna waa u daliishaday marka aahaartaas saxaabada iyo axaadiistaas caamka ah iyo fahamka selafka waxay tahay khadiibka khudbada markuu akrina wa in xaggiisa loo jeesto fawaaid badanana ku jira hurdada way kaa baabi'ine khudbadana waa aad la socone khadiibkana nashaaday ku kicine oo dadka kuugu soo jeedo indhaha kugu soo fiiqa waad la hadle waxbaad u sheege dad kula socdo ka faa'iday khudbadaad ka dhige haddii kale inta ku caajiso waxa weeyaan alfaad gaaban inta iska soo gaabina marka dad wa kula socdo male dib mid halaaqonayo mid waxa weeyaan lulmoon oo madaxa laalaadina ay noqdaan waa everwey marka waxaa laga rabaa dadka khudbada dhagaysana dhammaan inay indhaha ku taagaan qadiibka ilaa uu khudbada dhammayna sidaas ayaa sunnada ah wa can ilxakiim ibnu xasim radia allahu canhu qaal shahidnaa aljumucata maca anabiyi sala allahu alay slam jumcaan xaadirnay nabiga la jirkiisa faqaama waa istaagay nabigu muttakian xaalu cuskan yahay calaa casan ul aw qawsin ama qaanso rawaahu abu daawuud ayaa wariyey waana xadiis xasan ah xadiis xasan oo shanaasudiin albani xasan ayuu wuxuu uga dhigay irwaa lqaliil hortiis waxaa xasan xadiiska ku tilmaamay alcalaama alxaafid waxa weeyaan xaafid ibn xajar alcasqalaani talkhiis lxabiirka ayuu xasan uga dhigay talkhiis lxabiirka uu xasan uga dhigay alxaafid ibnu xajar marka xadiis haabida weeye xadiidkan wuxuu tusaa inay bannaan tahay oo ay sharci tahay khadiibku markuu khudbaynaa inuu wax cuskado ama ul cuskado ama qaansa cuskado sidaas weeye sunno mustamiraana ma ahayn oo nabiga mar kasta saas ma yeeri jirin mar kasta laakiin saxaabigaas waxa weeyaan alxakam ibnu xasni ayaa mar wafdi uu ugu tegey aan maalinkaas ku arkay uu yidhi maalinkaas wafdiga uu ugu tegey waxa weyan alxakam ibnu xasni waxaa la idhaha alkulafi aa la ihahdaa kulafkuna waa jufo ka mida reer tamiim eh hal xadiis wariya waana halkan xadiis xadiis kaluu wariyaa ma jiro marka mar uu wafdi ugu tegayuu soo arkay xadiiskaasuuna wariyaa marka inay sharci tahay inuu wax cuskado taas ayay tusaydaa taas ayay tusaydaa allahu subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah وslm وbaaraka عlى nabiyina mxamed